بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ilaahay baa mahadleh mudadayaa mudaday mudanayaasha labada gole wasiirada hoggaanka kulmiye xubnaha golaha dhee xisbiga marti sharafta dadweynaha iyo saxaafadda waxaa idinku salaamayaa salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horrayn waxaan salaan iyo mahadnaq u dirayaa dhammaan shacbiga somalilan gudo iyo dibadba sidaas oo kale waxaan salaad iyo mahadnaq gaara u dirayaa xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan mar kale uga mahad celinayaa tacabkii iyo taageeradii aada xisbiga geliseen ee xilliyadii tartanka doorashada taasoo sababtay in xisbigu doorashooynkii taasoo sababtay in xisbigu doorashooyinka kala dambeeyey ku soo baxo darajada koowaad waxaa idinka rajaynayaa inaad halkaa ka sii waddaan dadaalka isku duubnida iyo ilaalinta danta guud inta ay ummaddani gaadhayso himiladeeda mudanayaal iyo marwooye xisbiga kulmiya wuxuu u taagan yahay xaqiijinta barnaamijkii xisbiga oo ku qotoma himiladeenna ummadeed adkaynta nabadgelyada midnimada bulshada horumarinta dalka iyo jiritaanka qarannimada somalilan sidaad ka wada war haysaan waxaynu samaynay distoorka xisbiga qorshaha iyo barnaamijka siyaasadeed ee ka shidaal qaadanaya dastoorka qaranka xeerarka iyo siyaasadda guud ee dalka xilligii ololaha doorashada ballanteennu waxay ahayd inaynu dalkan ka samayno isbeddel siyaasadeed isbeddel hamaamul isbeddel dhaqaale iyo horumar dalka ka dalka ku tallaabsado ilaahay mahaddii dhammaan qodobadii barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga ee u qorshaysnaa eaynu bulshada u ballaqaanay wax fiican ayaa kawax fiican ayaa laga qabtay waxaana waa wax dhammaaday iyo wax gacanta lagu hayo haddii aan dul maro waxay kala ahaayeen aqoonsi raadinta qarannimada somalilan iyo siyaasadda arrimaha dibadda horumarinta garsoorka iyo hagaajinta nidaamka cadaaladda nabadgelyada iyo difaaca qaranka kobcinta iyo koruqaadidda waxbarashada iyo caafimaadka xoojinta wax soo saarka dalagga beeraha iyo biyaha ilaalinta deegaanka iyo daryeelka xoolaha kobcinta dhaqaalaha iyo dhiirigelinta ganacsiga dhismaha xafiisyada dowladda madaarada iyo horumarinta waddooyinka shaqo abuurka iyo dhiirigelinta dhallinyarada tixgelinta iyo koruqaaridda waxbarashada iyo shaqasiinta dadka la haybsooco soo dhoweynta soo dhoweynta iyo dhiirigelinta qurbo joogga horumarinta haweenka ka qayb qaadashada hogaaminta iyo siyaasadda warbaahinta iyo saxaafadda xursiyal qowlka iyo xuquuqal insaanka haddaba haddii aan dul markaa dabadiyo afar meelood si kooban wax uga tilmaamo tusaale ahaan arrimaha dibadda adeegyada bulshada dhaqaalaha dhismayaasha dowladda iyo waddooyinka aqoonsi kow aqoonsi raadinta qarannimada somalilan iyo siyaasadda arrimaha dibadda waxaanu xil iska saarnay xaqiijinta iyo taabagelinta madax banaanida jamhuuriyadda somalilan oo aan sidii ugu uga mid noqon lahayd sidan uga mid noqon lahayd bulshada caalamkan u heli lahayd aqoonsi buuxa waxaa hubaalah inaanu arrimahan ka soo haynay guul aan qarsoonayn innaga oo maanka ku hayna muhiimadda ay madax banaanideedu u leedahay xidhiidhka fiican iyo saaxiibo inagala shaqeeya ictiraafka waxaynu yeelannay saaxiibo badan oo ku howlan inay nagala shaqeeyaan arrintan waxaana jira dadaallo badan oo ka socda waddamada jaarka ah iyo yurub kuwaasoo midhodhilkoodii ugu horreeyey aada baqasheen mooshikii ka dhacay magaalada shafir ee u k arrimaha bulshada waxbarashada ballanqaadku wuxuu ahaa in bulshada loo horseedo waxbarasho bilaasha si ay da'yartu u hesho fursad la mid ah waxbarashadii ay heleen kuwa ladhani waana lagu guulaystay waxaana ardayda tiradoodu ahayd boqol iyo koob iyo toban kun iyo shan boqol waxayna marayaan maanta laba boqol iyo shan iyo toban kun iyo koob iyo soddon waxaa iskuulla la dhisay waxa iskuul waxay iskuulla la dhisay waxaa lagu kordhiyey waa ilaa lix boqol oo iskuul waxaana la qoray ilaa afar kun oo macallimiina caafimaadka annagoo ogsoon in caafimaadku uu muhiim u yahay nolosha bani aadamka waxaa xukuumad ahaan aanu xil weyn iska saaray sidii loo hagaajin lahaa daryeelka caafimaadka loogana hortegi lahaa cudurrada kala duwan sida isla markaasna waxaanu ku dadaalay in dadweynuhu ay dalka gudihiisa ka helaan adeegyo caafimaad oo dhammaystiran si ay uga raystaan intarka dibaddiisa uga baxaan arrim caafimaad ugu baxaan arrimo caafimaad waxay wasaaradda caafimaadku diyaarisay qorshe sannadeedka shanta sannadood ee la jaanqaadaya qorshaha horumarineed ee qaranka iyo heerka caafimaadka qaranka oo loo gudbiyey ee golaha wakiilada somalilan haddaan isul taago korukaca adeegyada caafimaadka muddadii dowladda kulmiye dalka hogaaminaysay waa sida soo socota sanadkii laba kun iyo tobankii waxaanu la wareegnay shan iyo toban cusbitaallada gobollada sanadka laba kun iyo afar iyo tobankana waxay marayaan sideed iyo labaatan cusbitaal gobolladu waxay dowladda kulmiye soo kordhisay saddex iyo toban cusbitaallada gobollada sanadkii laba kun iyo tobankii waxaan la wareegnay koob iyo labaatan cusbitaallada degmooyinka sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka waxay marayaan soddon iyo toddoba cusbitaallada degmooyinka waxay dowladda kulmiye soo kordhisay lix iyo toban cusbitaallada degmooyinka sanadkii laba kun iyo tobankii waxaanu la wareegnay boqol iyo lix iyo labaatan xarumaha caafimaad sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka waxay marayaan boqol iyo soddon iyo lix xarunta caafimaad waxayna dowladda kulmiye soo kordhisay toban xarumo caafimaad sanadkii laba kun iyo tobankii waxaanu la wareegnay lix ambulan sanadka two thousand afar iyo tobanka laba kun iyo afar iyo tobanka waxay marayaan laba iyo labaatan ambulan waxayna dowladda kulmiye soo kordhisay lix iyo toban ambulan dhaqaalaha dhaqaaluhu waa labdhabarta nolosha waana dhidibada horumarka annagoo ka duulayna ballantii xisbiga iyo mas-uuliyaddii naga saaranayd naga saaran ummadda xilka noo idmatay waxaanu dardar gelinay kobcinta dhaqaalaha iyadoo miisaaniyadii aan xilka kula wareegnay ahayd laba kun iyo tobankii afar iyo afartan milyan oo u s dollar ayaanu gaadhsiinay sanadka laba kun iyo koob iyo tobankii siddeetan iyo lix milyan oo u s dollar waxaanu gaadhsiinay sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii boqol iyo lix milyan oo u s dollar waxaanu gaadhsiinay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo u s dollar waxaanu gaadhsiinay sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii boqol iyo labaiyo konton milyan oo u s dollar dhismayaasha xafiisyada dowladda iyo waddooyinka waa muhiim in xafiisyada dowladda ay dadka loogu adeegayaa ay yihiin qaar u diyaarsan shaqada oo leh bilic iyo haybad u qalanta sharafta dowladeed iyo karaamada qarannimada annagoo arrintaa ka duulanana waxaanu dhismayaal cusub ku soo kordhinay wasaaradaha daakhiliga khaarijiga waxbarashada beeraha ciyaaraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga deegaanka duulista boosaha iyo iskaasiinta shaqaalaha iyo arrimaha bulshada cadaaladda gaashaandhigga iyo qasriga madaxtooyada waddooyinku waxay halbowle u yihiin isku xidhka dalka isugudubka bulshada sugidda ammaanka iyo koruqaadidda dhaqaalaha waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha iyada oo loo baahan yahay noocyada kala duwan ee waddooyinka sida waddooyinka waaweyn ee isku xidha gobollada iyo degmooyinka kuwaasoo isugu jira waddooyin laamiya jidcadde iyo xagaab waddooyinkan oo yaraanta awooddeena dhaqaale iyo dadaalka la geliyey uu hooseeyey darteed ayay dhammaantood ku harsatay dayactir la'aan iyo horumar la'aan waa xaaladooda ku sugnayd xaalad u baahan in si dhaqsi ah wax looga qabto dowlad ahaan waxaanu ku qaabilnay sidii ugu dadaalka badnayd ee awoodii noo saamaxaysay awooddu noo saamaxaysay waxaana laga qabtay wax aada u weyn waxaa dhammaaday waddada dila boorame kalabaydh wajaale daycatirka hargeysa berbera oo wax yaray uun ka dhiman yihiin gacantana lagu hayo birijka labaad ee hargeysa waanu dhammaystiray iyadoona gacan fiican ka hargeysanay dhammaan waddooyinka muhiimka ah ee bulshadu gacanta ku hayso annagoo bilownay waddadii dheerayd ee cergaabo waxaa ka waraysaan socdaalkii dheeraa aan ku maray dhowaan xeebaha dalka jayl cilaalaas qoray waxaana ahayd ujeeddadu inaan u kuur gallo xogogaalna u noqonno nolosha bulshada una samayno qorshe ku wajahan sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka ku duugan xeebaheenna mudanayaal iyo marweye waxaan jecel aan idin xusuusiyo qayb muhiim ah oo ka mid ah ballanqaadyadani xilligii doorashada taasoo u dhigmayd sidan xisbiga mulyo waxaa ka go-aana inuu hubiyo in haweenku si buuxda oo firfircoon oo xaqsoora xaqsoor leh uga qayb galaan dhammaan dhinacyada bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dhismaha nolosha iyadoo loo abuurayo quwad shaksi ah oo aqoon leh quwad shaqaysa oo aqoon leh taasoo awood u leh ka qaybgalka qaadashada ee qaadashada howlaha dowladda ka qayb qaadashada howlaha dowladda haddaba arrimaha haweenka xukuumad ahaan waxaanu ugu howlgallay si fiican iyadoo aanu guddi u saarray sidii loogu samayn lahaa qorshe lagu dhiirigelinayo sida ay kaalin fiican uga qaadan lahaayeen hoggaanka siyaasadeed ee dalka waxaana guddigii soo jeedisay in loo sameeyo kooto anigoo u gudbiyey golaha wakiilada laba jeer golaha lama horkeenin waxaan xubnaha golaha wakiilada ee kulmiyo ka codsanaya in mooshin lagu keeno lagana shaqeeyo sidii sharciga loo waafajin lahaa soomaaliya waxaan leeyahay dowladda soomaaliya dadka somalilan waa waa tashaday waxay la soo noqdeen madax banaanoodii diyaarra uma aha midnimadii soomaali weyn idimina soo socdaan walaalayaal hadday inaga xumaatay walaalnimadii midowda yaana inaga xumaan walaalnimo isdhowrta iskaashado oo is-ixtiraama waxaanu ku baaqinaa nabad waxaanu ku baaqinaa jaarnimo wanaagsan iyo iskaashi walaalnimo ku dhisan dagaal wiil baa ku dhasha wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho umana baahna mandaqadani maanta waxaan leeyahay xuduudaha somalilan mugdi kuma jiro taako dhudhun tallaabo toonna kama ogolin cidna gorgorta kala gelimayn waxay ku dhisan yihiin sharci haddiise nalagu soo xadgudbo waxaanu diyaar nahay waxaan waxaanu haynaa awood aanu ku difaacno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu